Dhiig furanka ku dhaca hooyada xilliga uurka ah ama dhalmada kadib ayaa saameyn ku yeesha haweenka kuwa ah oo kala kulma dhibaatooyin badan ah oo ay ka mid tahay inay hooyada u geeriyooto, dhiig furanka, ama dhibaato caafimaad u geysta dhallaanka ku jira uurka hooyada. Dr Liibaan Cabdi waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta ka howlgala magaalada Jowhar waxa uu ka warbixiyey waxyaabaha keena dhiig furanka iyo saameynta ay kala kulmaan haweenka.
waxaa la yidhaahdaa dhiig furanka ku dhaca haweenka xilliga dhalmada amaba dhalmada kadib een, ama afka qalaad lagu yidhaahdo postpartum hemorrhage waxa weeyaan xaalad khatar ah dhiigbax ziyaado ah ku keenta haweenka xilliga dhalmada ama markay dhashay kabacdi waxaana la arkaa badanaaba afar iyo labaatan saac gudahooda dhalmada kadib ama gudaheeda inta lagu jiro dhal- ay socoto xilliga dhalmada waana xaalad aad khatar u ah inta badanna waxaa sababa een, uterine atony waxa la yidhaahdo ama poor contraction of uterine een, ilmo galeenkii inuu cadaadiskii uu sameynayay uusan ku filnayn cadaadis ku filnayn inuu cadaadismo si uu ilmaha dibadda usoo saaro Een, waxaa kaloo keeni kara abnormalita oo ku timaada placentaha waxaa kaloo keeni kara in dilac uu ku yimaado een, xuubka een, minka ama makaanka sida loo yaqaano waxaa kaloo keeni kara in hooyada maadada xinjirowga ee dhiigga markuu baxo ama jirka ka yimaado xinjireynaysa inuu ku yaryahayna way sababtaa Een, xaaladda iyada ahi maadaama ay khatar tahay calaamadaha ay soo muujinayso haddii la arko oo dhiigbaxay ama dhiig furankii u dhaco waxaa la arkaa calaamada ay ka mid yihiin xubintii taranka inuu ka yimaado dhiig tira aada u tiro badan waxaa la arkaa wadna garaacii hooyada inuu ziyaado waxaa kaloo la arkaa in cadaadiska dhiigga oo hoos uu dhaco ama afka qalaad waxaa lagu yihahdo hypotension in hooyadii warwareerto oo dizziness uu ku dhaco ayaa la arkaa dhiig furanka ku dhaca haweenka waa xaalad khatar ah mar walba waxaa loo baahan yahay wacyigelin in laga sameeyo hooyooyinka la wacyigeliyo sababaha iyo dhibaatooyinka ay leedahay in laga wacyigeliyo si aysan bulshada ugu badanin ama hooyada aysan xaalad serious khatar ah waayo hooyada ugu dhiman kartaa ugu dhiman kartaa labada arrimood oo ugu khatarsan waxaa weeye in minka hooyada looga saaro oo dib dambaysan wax u dhalin iyo in hooyada ay u dhimato so marka waxaa qurux badan bulshada in aada looga wacyigeliyo